sababa xooginka xubinka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada namber kow xoojinta amni midan u doona mudan yaal waxaan dhammaantiin ogtihiin in guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolada mindiis iyo guliis ay nabadgelyada u leedahay ahmiyad gaar ah oo ka horeysa wax walba sidaa daraadeed muhiimada amniga waxay aniga iyo xukuumadda aan dhisi doono haddii aan codkiina xero inay kan doontaa himilada koowaad haddaba si loo xaqiijiyo himiladeena dhanka amniga iyo xasiloonida waxaan qaadi doonaa tilaabooyin xiga oo dhanka amniga ah midana midan waa imanayey sida aada ogtihiin dawlad iyo maamul dawlad iyo maamul waxay la kasbay u baahan yihiin haddii laga shaqeynayo dhinaca amniga arrimaha soo socda o haddii aada codsiina istisaan uma doorataan waxaan xooga saari doonaa xagga amniga qodobada soo socda ko abuurista hogaan tayo leh oo hogaamiya ciidamada nabadgelyada dowlgoboleedka jubbaland heer gobol degmo ilaa friida labo ururinta iyo isku dhafidda iyo tayeynta ciidamada nabadgelyada ee ku kala baahsan deegaanada maamul goboleedka galmudug anigana lixda bilood oo soo socota xooga saari doono inaan unka inan gaarayo kun iyo shan boqol oo taskiri oo u dhamaystiran yihiin dhammaan qalabkooda iyo agabkooda iyo waxaan dawladda saari doonaa xoogana saari doonaa inaan xaqas tiro ciidamada amniga noloshooda iyo daryeelkooda geed sare iyo geed dheerna aan u fuulo sidii aan ahmiyada ugu sareyso ama ugu horeyso aan oga dhigi lahaa sidii ciidamada amniga ay kala duwan loogu heli lahaa mushaar ay naftoodana ku maareeyaan waajibka qaraan ee loo imadana ay u gutaan waxaan jiraa in yiri deegaano ka mid ah gobolada mudug iyo galbeduud ay ku jiraan gacanta kooxaha malaguudka ah sidaa darteed si gobolka u la-o mid dhammaantiis ku jira gacanta dowlad goboleedka galmudug waxaan dawladda saari doonaa kana shaqeyn doonaa xareyn iyo habeen iyo maalinba sidii loo xoreyn lahaa deegaanada weli harsan gacanta argagixiso mudanayaal waxaa mudan in guud ahaan soomaaliya gaar ahaana deegaanada galguduud ama galmudug ay xareeyeen muddadii lasoo dhaafay falal dhaqan xumi ah oo ku salaysan sacaddawaadina taasoo sumcaddii soomaaliya guud ahaan ee caalamka kulahayd gaar ahaan deegaanka galmudugna uu ku lahaa shacabka soomaaliya gudihiisa dhaawacday sidaa daraaddeed waxaan ka shaqeyn doonaa sidii falalkaas bulacan ee bilcaddawaadnimada loola buriir lahaa dhalinyarada falolkaas caadaysatayna loogu abuuri lahaa xirkado shaqo oo ay ku bedeshaan dhaqanxumadaas ayaga ah waxaan ololo degdega ku qaasi doonaa dabadtirka isdaawooyinka sharci darada ah oo yaala goobaha kala duwan ee deegaanka waxaan maamulkayga qaadi doonaa ololo wacyigelin oo lagu taageerayo siyada amniga amniga ku doorgelin doona dhammaan qaybaha bulshada oo ugu horeeyaan oo dhaqameedyada fanaaniinta iyo dhammaan dhalinyarada iyo dhammaan qeybaha bulshada cilmaadiinka iyanugudoonimanayaal haddii aynan ilaalin ku dhaqanka xeerka iyo sharciga oo aanan abuurin nidaam darto ay dadku siman yihiin way nagu adkaanaysaa inaan abuurno nabadgelin iyo xasilooni ay dadkana ku naaloodaan sidaas daraaddeed dhismaha hay-adaha darsoorka waxay garab socon doonaan dhismaha hay-adaha amni lambar labo dhismaha hay-adaha maamul ee maamulka dawladeed midan waa imanayey sidaa ogsoontihiin aa hadda noo dhisnay qaybihii ugu muhiimsanaa ee maamulka dowladgoboleedka galmudug oo ugu horeeyaan dhismaha baarlamaanka galmudug waxaa muddada markadhan dadkiinasiisaan xooga saari doonaa sidii loo dhamaystiri lahaa maamulka inta ka dhiman hay-adaha dawliga ee maamulka goboleedka galmudug oo ugu horeeyaan xukuumadii oo ah hay-adii fulinta garasoorkii iyo dhammaan hay-adihii kala duwnaa waxaan si kumeel gaar ah maamulada gobolada iyo degmooyinka aan uusii digi doonaa ama usii hayn doona maamulada hadda jiro si aan u diyaariyo qaab doorasho ay ku imaan doonaan maamulada maamulada gobolada iyo degmooyinka saddex iyo heshiisiinka haddii la ii doorto waxaan ka dharaynayaa in ay dowlad goboleedka ka hirgasho iyo heshiisiin xun ah oo heer kasta ah waxaan mas-uuliyadooda qaadi doonaa sidii loo heli lahaa qaabkii aan kaga qaban lahaa oo qaban qaban lahayn sidaynu wadajir uga shaqayn lahayn iibsiga hadafkaasi waxaana si degdega u abuuri doonaa dowlad guurti oo ka shaqeeya iyo heshiisiinta nabadeynta iyo walaaleynta dalkeena number afar intaan number afar gudin waxaan xooga saari doonaa si nabadeed in walaalaheen ahlu sunna waljamaaca oo run ahaanta abaal weyn ku leh shacabka iyo u degan deegaanada isgelmaya sidii degan nabadeed aan ugu shubin lahaa aanan maaragtay gacanta ugu haasin lahaa maamulka aan dhisan doonana aan uga soo qaybgelin lahaa anigoo arrintaasi geed sare geed isdheer iyo geed gaaban inta la isfuli doono number afar horumarinta adeega bulshada sidan wada ogsoonnahay adeega bulshada waa waxa ugu muhiimsan nolosha bini aadamka gaar ahaan dhinacyada biyaha caafimaadka iyo waxbarashada sidaa daraaddeed anigoo khibrad dheer u leh arrinta ayada ah waxaan xooga saari doonaa sidii deegaanada iyodirigeliinta mudaligi loolaga qabsiri lahaa adeegyada aasaasiga ah oo bulshadeena u baahan tahay ee waxbarashada caafimaadka biyaha iyo xanaaneynta hooyada iyo dhalanka number shan ismaha kaalayaasha dhaqaale si aan u gaarno si aan u gaarno maamul dhamaystiran aan u helno dhaqaalihii aan maamulkaasi ku wada lahayn waxaan dowladda saari doonaa in maamulkeyga uu ku shaqeeyo habka la yidhaahdo istashiga si arrintaas loo gaaro waxaa lagama maarmaana inaan u howlgalno sida ugu dhaqsiyaha badan sida loo heli lahaa uga dhaqaale oo dameeli karta baahida aasaasiga ah ee dowladnimada isgelmida waxaan si degdeg ah uga howlgeli doonaa sidii loo heli lahaa deked daboosha baahiyada aasaasiga ah oo dhaqaale ee maamul goboleedka gelmi erabeero iyo ilo dhaqaale oo kale waxaan ka shaqayn doonaa sidii sihisan loogu ururin lahaa canshuurta loona taabageli lahaa nidaam dhaqaale oo ku salaysan isla xisaabtan iyo isnaan waxaan la diriri doonaa musuqmaasuqa ina kasta uu yahay anigoo abuuri doona hayado iyo maaragtay xafiisyo u kaabilsan dabagalka iyo ciribtirka musuqmaasuqa number lix khayraadka dabiiciga waxaa goboladeena eegaaga khayraad badan oo dabiici ah aan noqoto kuwo badda ku jira kuwa dhulka gudihiisa ah oo ay beero xasilid yihiin waxaa kaloo qani ku nahay macaadin iyo khayraad kale oo aasaasi ah haddii la ii doorto waxaan culayska saari doonaa laba arrimood kow inaan dardargeliyo hormuudla ka noqdo sidii loo heli lahaa qaab sharci oo saamixaysi oo udhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kaasoo dowladda saari doona waxsoo saarka khayraadka dalka maxaa yeele sida laga ogsoontayiin khayraadka dalku waa khayraad umada dhan oo wada leedahay qaranka soomaaliyeedna uu wada leeyahay meel kasta ku jiro haddii marka aan la helin heshiis ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladgoboleedyada oo dowladda saaraya sidee looga faa'idaysanayaa khayraadkaas isaga ah aad bay noogu adkaanaysaa inaan khayraadka soo saarno saa daraaddeed hormuud ayaan ka noqon doonaa insha allahu tacaala qodobka ugu dambeeya waxaan xooga saari doonaa xoojinta xiriirka dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka ah waxaan aada xooga saari doonaa inaan xiriirka la yeelano dowladda dhexe soomaaliya si aan uga faa'idaysano sharciyadooda iyo awoodooda si aan uga faa'idaysano sidoo kale waxaan xiriir kula la yeelan doonaa dowlad goboleedyada gaar ahaan kuwa deriskeena ah oo aan mar walba kula shaqayn doono kuna aan dhaqmi doono nabad xasilooni iyo degenaansho gabagabadii waxaan xooga saari doonaa in baarlamaanka galmudug sidii u shaqayn lahaa lagana qabsiri lahaa dhammaan wax alla wuxuu u baahan yahay shaqadiisa haddii aan lahel xafiisyo noloshooda oo la maareeyo iyo amnigooda oo xooga iyo dowladda la saaro mudanayaal mudana gudoomiye mudanayaal iyo midkiis iyo marweye runtii iyo gabagabadii waxaan si sharaf iyo xushmo ku dheexan tahay mar kale idinkaga codsanayaa inaad kalsoonidiina iyo xogtiinaba isiisaan iguna aamintaan si aan u hogaamiyo dowladgoboleedka galmudug muddada afarta sano ee soo socoto anigoo ku kalsoon inay xogtiina isiin doontaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddana ku soo dhaweynayaa musaraxa madaxweyne mudane cabdi xasan cawaale بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan isla gudbinayaa salaan iyo xambaliyo madaxda qaranka ee labada golo golaha golaha wasiirada golaha baarlamaanka waxaan salaan isla gudbinayaa shirgudoonka shirka baarlamaanka dowladgoboleedka galmudug waxaan salaam usoo gudbinayaa xildhibaanada sharaf kale ee dowlad goboleedka galmudug ee maanta halkan fadhiya waxaan kaloo sharaf iyo ammaanba usoo jeedinayaa dhammaan musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynenimada iyo madaxweyne ku-xigeenimada waxaan usoo jeedinayaa ka qaybgalaasha dhammaantiin walaalayaal waxaan idin leedahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib walaalayaal waxaa maragna doonta dhibaatadii ka dhacday guud ahaan soomaaliya gaar ahaan ku dhacday goboladan dib u dhicii ku dhacay iyo hagarbaanadii ku dhacday iyo waxqalad la-aanta ku dhacay cadaalad daradii ku dhacday konton iyo shantii sano dawladda lahaa marka hore waa midda keentay in gobolada dhacfaraha lagu taagtaago midda keentay arrintaas marka waa wada qarsannahay dhibaatada ku dhacday haddaan u gudbo qodbadaydi oo aan rabo waktigaydu inaan ka faaidaysto miyanu guddoomiye guddoomiye ku-xigeenno xubnaha sharafta badan ee golaha baarlamaanka ee galmudug madaxweyne maanta ugu tartamaya madaxweyne ku-xigeenimada iyo bulshada halkaan iskuuta dhammaanteed waxaan halkaan idinkugu soo gudbinayaa qorshe hawleedka dawladda dawladda oo u kala qaybsan saddex qaybood haddii aada i doorataan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug walaalayaal mudan wayla weeyin marka hore waxaan ku shaqaynayaa dhowrayaana dastuurka iyo sharciyadaha kale ee dowlad goboleedka galmudug u yeelanayo qorshaha ugu horeeya ee lixda qaybood aan ugu talagalay inaan haddaad u doorataan aan ka hawlgeliyo dowladdan waxaa ugu horeeya qalabka amniga madayaal marweyin waxaan ballan qaadayaa haddii ilaahay idmo sagaasanka maalmood oo ugu horeeya ugu horeysa xukuumadda ahmiyadda koowaad waxaan siinayaa nabadgelyada oo ah furaha ama tiirarka ugu horeeya oo ay ku taagan yihiin maamulka iyo bulshada reer galmudug waxaanan ka xoreynayaa haddii ilaahayna ila garar galo ama qaasanaya shacbiga reer galmudug deegaamada ay haystaan kooxaha madabuudka ah iyo kuwa falooka qariban ka wada muddada dheer waxaanan wada hadal siyaasadeed waxyaabo si loo ee ama
waa tahay dhegeystayaal waxaanu idinka raaligelinaynaa qadarkaas yar ee markaasi taleefonka oo markaasi toos ah aan markaa noogu suuragelinin in aada maqashaan cilad dhanka markaa hawada ah dib ayaanu dhegeystayaal ugu laaban doonaa magaalada cadaado halkaas oo ay ka socoto markaasi musharaxiinta oo markaa ka jeedinaya xarunta baarlamaanka waxqabadkooda iyo waxyaabaha markaasi ay rajeynayaan dib ayaan ugu laaban doonaa halkaasi waxaa ku sugan waryaheena safiye sheekh cali oo markaasi si toosa inoogu soo gudbinaysa musharaxiinta codadkooda iyadoo markaasi ay hadleen haatan laba musharax haatanna uu si toosa u hadlayo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug jenaraal cabdi xasan cawaale qeybdiid oo markaa xarunta baarlamaanka ka horjeedinaya waxqabadkiisa muddada afarta sana ee soo socota waxaana hore u hadlay axmed cabdisalaan xaaji aadan iyo axmed macalin fiqi oo labaduba ka mida musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka galmudug goobdhow ayaanu dib ugu laaban doonaa xarunta madaxtooyada halkaasi oo haatanba ay ka socdaan musharaxiinta oo markaasi xarunta baarlamaanka ka hor hadlaya dib aanu ugu laabana magaalada cadaado
beelaha walaalaha ah ee kuwa ee ku nidooday dowlad goboleedka galmudug islamarkaana loo helo arrimaha horumarinta arrimaha bulshada horumarinta bulshada waxaan ka weynaynaa waxbarashada aasaasiga ah ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare iyo jaamacadaha dhammaanteeda amada dowlad goboleedka galmudug arrimaha gaar ahaan arrimaha caafimaadka waxaan gaarsiinaynaa adeega caafimaadka dhammaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug dowlad goboleedka galmudug si loo hirgeliyo mashaariic caafimaad sida n c s yada oo si dhan loo sameeyo oo dabayli kara baahida bukaanka u baahan sida haweenka caruurta kuwa dumarkii oo maskaxdoodu wax uga dhiman yihiin iyo kuwa daadaaba si wax loogu qabtay arrimaha xiriirka iskaashiga waxaan xiriirka siyaasadeed iyo mid iskaashi la samaynaynaa dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dalalka caalamka qaramada midoobay dowlad dowladaha dariska nabaa maamul goboleedyada dalka ka jira annagoo dhowrayna dastuurka madax banaanida lana tashanayna golayaasha dowlad goboleedka ee baarlamaanka xukuumadda iyo garsoorka haddaba garsoorka iyo cadaaladda waxaan kusayaa haddii adii la doorataan madaxtinimada dalka hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda si muwaadin kasta u helo xuquuq xuquuq ku siman xuquuq siman oo ay u siman yihiin islamarkaasna ka fog eex iyo dulmi waxaanan ilaalinaynaa hantida dowladda deegaanka khayraadka dalka iyo midda muwaadiniinta soomaaliya waxaan waxaan magacaabaynaa mas-uuliyiin ama xeel dheerayaal maxkamad maxkamadaha heer degmo gobol iyo garsoorka guud ee in la magacaabo ee maamulka si loo xaqiijiyo in inay helaan cadaalad iyo sinaan dadka iyo dunida dadka iyo dunyadooda ee ku dhaqan dowladgoboleedka galmudug haddana diyaarinta sharciga iyo shuruucda maxkamadaha iyadoo saldhig looga dhigayo shareecada diinta islaamka oo kuwa gobolada afar barnaqaano dawladdu ay yeelanayso madan waalmuran walaalayaal maamulka iyo maareynta waxaan dhisayaa xukuumad tayada oo aan oo ku doorto dadka xilka dhaaranaya dadka xilka qabanaya aqoon karti khibrad iyo aamin waxaanan xukuumaddayda ka qaybgelinayaa dhammaan bulshada qaybahooda kala duwan anigoo si gaara xoogga u saarayo wasaaradaha muhimka ah sida wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga wasaaradda qorsheynta wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka wasaaradda ganacsiga iyo dekadaha wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda maaliyadda walaalayaal xildhibaanada sharafkale iyo mudanayaasha kalena dhismaha gobolada iyo degmooyinka haddii aan dalka xukuumaddu aysan baahin xukunka oo xukunka la baahin oo ku koobnaado meel kaliya waxa weeye maamulka hore marma gaarayo sidaa daraaddeed waxaan dhisayaa gobolada waxaan dhisayaa golayaal deegaan oo ay soo doortaan say usoo doortaan guddoomiyahaasha degmooyinka iyo guddiga fulinta qabashada doorashooyinka ee golayaasha deegaanka dhismaha maamul xusan ee good governance iyo degmooyinka iyo gobolada dhismaha xarumaha dawladda hoose dhismaha ama diyaarinta agabka iyo qalabka lagu shaqaynayo walaalayaal waxaa la rabaa markii magaalo maamul loo dhisahayo waa inay jiraan naqshado ama city plan wadooyinka iyo guryaha meeshaas laga dhisahayo shahaadooyin ay lahaanshaha dhulka iyo guriga sidoo kale waa inay jiraan shakiyaal ganacsi iyo kuwa gaadiidka si loo garto waxaa bulshadu ay haysato oo ay u koongareyso dawladdu haddaba khayraadka badda khayraadka iyo ganacsiga waxaan hormarinayaa haddii ilaahay yidino anigoo kaarayaasha dhaqaalaha galmudug sida dekadaha eeradoorada dalxiiska anigoo furaya suuqyo weyn oo ganacsi xoolaha nool oo ah kaydka ay leeyihiin kaydka ay leeyihiin oo ummadda soomaaliyeed waxaan xiriir iskaashi iyo waxaan maaragtay xiriir la gelaya iskaashi iyo shirkadaha caalamiga si ay aan uga faa'idaysano khayraadka dalka abuuritaanka warshado yaryar oo ay ka faa'idaystaan bulshada walaalayaal madana warwayin gabagabadii waxa weeye anigoo ugu hambalyeynaya idinla qaysanaya taariikhda nololaadkaydaan hore usoo gudbiyey waxaan rabaa inaan iminkaa shago aniga ah karayadaas cabdi xasan cawaala qaysi waxaan ka soo shaqeeyay diblomaasiyad qaran sideed kale oo safaaradda soomaaliya kenya xildhibaan qaran laba jeerdaan soo noqday sagaashan iyo kowdii iyo laba kun iyo kowdii waxaan soo noqday sagaashan iyo kowdii iyo sagaashan iyo laba jeer waxaan soo qabtay wasiir qaran waxaan soo qabtay laba taliya laba taliyo ciidan qaran oo ah mid gobol oo gobolka baraandira iyo taliyihii ciidanka booliska soomaaliyeed waxaan soo qabtay laba kun iyo sagaal laba kun iyo tobankii taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed waxa weeye laba kun iyo laba iyo tobankii iyo laba kun iyo shan iyo toban madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo aan doonayo inaad maanta mar kale ii cusboonaysiisaan aad iyo aad ayaan idinkula hambalyeynayaa adinkoo anigoo waayo aragnimadaas inaad ka faaidaysan ugu dambayntii anigoo kala saaranaya allihii subxaana watacaala kana faa'iidaysanaya khibradaha aan leeyahay iyo kaasanayaana dadweynaha galmudug ayaa waxaan diyaar u ahay inaan ugu ugu dooho bulshada reer galmudug haddii ay i doorato in xilka madaxweynaha ii doorato inaan gaarsiiyo horumar midnimo nabad iyo wada salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu